raabta han suxufiyiinta iyo naytahan kaleedba awood danka sii fadhiisaday oon ku qiib qaadada fadeen guud ahaanba siyaasadda dalka doorka iyo kulleeyna lan sii faday tababarkan lama shay xambaarsanyo dabcan hoggaanka iyo naytoy iska dubaridka ama fikirkana madeela ku reeba wasaaradda warfaafinta wali iskula haytay wasaaradda haweenka oo c r d iyo galanweyn ku jeysadaasi laakiin qobsoomidda iyo nayto isku dubirirtii lamaada wasaaradood isku kaaladay ujeeddadan ka muhiimsan oo kulamadan lanqobadow inta badan waliba soomaaliya labaatan iyo dhowrkii sano ama soddonkii sano oo laha dhaafay dowladlaana haytay si dowladda ama soomaaliya hanku kabata dhibaatooyinkii dhini walba ku deeri haddii ay ta saxaafadda horumarinta haweenka warbarashada caafimaadka dhaqaalaha iyo amnigaba dadka soomaaliyeed wali waayahanba eedan weydiiyaan in la hela dowladnimo fayla sanadba sanadka inka dambayto nidaamka dowliga ee soomaaliyana horan faylaadahaye reer koonfur galbeed soomaaliya ani wala dhiib ku eynaa soomaaliyada ha faylahaada hayta ini iyoona doorsha saliimka ee ku qaadadaan dhismawshe tiidaana gaarkaning eena wali u ahaa galanti midgeed ka qobsan se marka dadka walaa iyo ku burbureen ama ku baaba-een shiriyadee dowladnimo ma-ee wal kasta oo dadka soomaaliyeed aan baahanahay institution kaste burburi institutionadaas lahandhisa markaa ini dadka lahaka dhiirigeliya waana lantobara ama aragdeed aqoontiga korlahangaada ini maalin walba wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya doorka dowladnimanka ku eedin dhallinyaradan walbarashada hankatay koobacday hanraabin magille sidii garablan sii faday hay-addii ha abaabuli waana garabku siida ini qobsoomo kurunkun lamada beradareerow oo ana dareemow ini walbadan laku faa'iidi doona hanraabta dabcan laka dhiirigeliyey ini iyo siyaasadda doorashoo saliimka ee kuqaadadaan khaasatan warbaahinta koonfur galbeed ama tan soomaaliyeed ba erow dhiirigelin muhiima iyo ansuubiyaan sidii iyo anka dhiirrida fadeen waana ku qiibgeliyaan barnaamijyada dawliga eh haddii ay ta waraysiyada haddii ay ta horumarinta iyo arrimaha dhaqaalaha intaba sabalaanto codsyo landheega ini korlahangaada kulamadana lambadii saxaafaddana weliba maadaama balaanto aan baahanta ini la hadeersi meele magel ka deereen ini la garab suruma walfayleena lalaqobada wali faday lamaada bera isin inta roogdaan tababar macnaashay wali wahan isin walku kororsataan walaa isin ku faa'iidaan ku ba'dana dadkan isin unku faa'iidaytaan innagana meele meelena iska kooyeen isku sheekoday laka baashaale laku tabi innagana lamaada bera tenshinkin casharada macallimiinta wariyaalka wuweyn inta roogaansan sii doonaan isin eedan dhegeysataan gaar ahaanna dareenka e ani hanraabto soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya ku qeybqaadowka siyaasadda iyo eedan yarta in laka dhiiligeliy in iyo meel walba xafiisya dowladda iyo nayto arrimaha bulshada intii oba doorsho iyo ku qaadadaan waryaalka koonfur galbeed soomaaliyana dabcan balaan badan oo waryaal ay ka jaraan haan kaledo iyoona haka dhirida fadaan iyo saxaafadda hagalan socodyo lan dheegona laka dhiirigeliy arrimaha kale ee haweenkii oo naytoy bulshadana walbadan iyo ku qabadaan wali rajeey maalinta inka dambayta oo seminaarkan hasiin hiri ma doonoon biidna illaahi tacaala haddii suurtagalata inaan isiin kooye waana san dhegeysada walaa isin ku faa'iideyn si isan bariyey dadkiin inin ku faa'iidaytaan seminaarkii lamaada berdareeray oo lamaada wasaaradood dabcan liidkana wasaaradda haweenka lata unina maadaama wada shaqeyn noo dhahoyto walaa la tababarow fikirkii aragtida wasaaradda haweenka iskula hayti ini wariyaalka la tababara gaar ahaan sablaanto lansiya awoodsiin ama kobac sidii aan dareemaan siyaasadda doorkiioo ku leeyin dadka la tababaro haayana dadkii wasaaradda warfaafinta wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya xukumaasiyo wasaarad walba dadkoo xukumaasi doorkoo lehta wal isdiidow malee markan walaan ku shaqeeyana wasaaradda haweenka iyo nata warfaafintaba kobcinta dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya ee niisi wada jarana sharan gobada korno sagaaragaarana aan gobada korno kulligaa nooba unguntada korno sidii dadkan horumarsha iyo nata dhaqaalajay ku shaqeeyay fadi seminaarka nifurunya biidna illaahi tacaala gabagabadana wali rajeeyey inaan isiin kooy doono ho alla salaam